subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waraad iyo hadalsan kuna soo dhawaada warkasi wax qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah ciidanka nabadsugidaya guutada afariy tobanka oktoobar ee xoogga dalka oo howlgal ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ku dilay horjoogalaal ka tirsan shabaab saddex caruura oo walaalo ahaa oo ku geeriyooday miino kula qaraxday duleedka xeraale ee ka tirsan gobolka galgaduud safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho oo beenisay in ergagooda gaarka ah oo booqasho qarsoodi ah ku tegaya wadanka etoobiya xilli xiisada ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya labada ogyahay caleyka oo ah ninka sheekadiisa baraha bulshada ee qabsatay oo weli ku dhex nool gurigay kusoo dumay oo ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
wanaagsan waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka julaay laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkayaad maqasheen markana u diyaargaroowah isagii oo intaasi ka faahfaahsan ciidanka nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo guutada afariyo tobanka oktoobar ee xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxa ay ku dileen horjoogayaal ka tirsan shabaab howlgalkaas ayaa waxa uu ahaa mid qorshaysan oo lagu bartilmaameysanayay goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha shabaab oo horjoogayaashooda qayb ay ka yihiin taliyaha nabad sugidda gobolka shabeellada hoose oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalkaas isagoona sheegay in howlgalkaas uu ahaa mid muhiim ah dhankiisa waxaa goobta ka hadli doona afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya macalin abookar oo isaguna dhankiisa kaga mahadceliyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidda dadaalka iyo howlgalka halkaasi ay ka wadaan wuxuuna ciidamadu ugu baaqay in nafhurnimo ay sameeyaan
ha socdee waxaa noogu soo biiri maanta haddana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sheekh abuukar aadan uu qanacsannahay taliyaal caatin garabkeygu jooga abaanduuliyaalkii weli waxay ku maqan yihiin howlgalladii interneted annaguna waxaan usoo baxnay in tuulooyinkii aan xali iyo shalay marnay inaan dib u fiirino waxaa ka mid ah tuulooyinkaas oy macnaha rag badan hadda og yihiin ama xali howlgalka ka dhacay ama madaafiicda maqlaaya joogitaankeeda tuuladii sagaaroolle oo shabaabkii inta kahor dadka ay ka soo haajiriyeen waa dibaan hadda u tagnay tuuladii waa tagnay waxay ku lahaayeen bariisimo bariismadii ay ku lahaayeenna waa xalay waa waxay u dhowaa tuulada bisle daa'uud madaafiic waxbaa lagu garaacay waa ka soo tagnay waxaan soo marnay meesha la yidhahda cadceed waxaan soo marnay farange waxaan soo marnay buludrow gaarlow waxaan ugu dambaysoon tagno tuulada meesha la yidhaahdo buundalibaax ninkii kasaay kasaay waxay ku aadan tahay tuulada kaytoy kasoo horjeedkeeda waaye marka aadaa u salaamantihiin boqolkiiba boqol annagu waa ku qanacsannahay annagoo howlgalkii ku jirno ayaamahan xalay ugu dambaysa jirno maanta waxaan aad ugu qanacsannahay boqolkii boqol inuu noogu ammaado howlgalka annagoo joogno isla tuuladii afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga inuu meesha nagu ammaado sheekh abuukur asagana waa ku mahadsan yahay waxaan u mahad celinaa marka koowaad ilaahi subxaana wa tacaala uu nagu guuriyey howlgallada barakaysanaa oo maalmaha socday waxaan u mahad celinaa taliyaha nabadsuguda degmada marka ahna guddoomiye ku-xigeenka degmada marko howlgalladu hogaaminaya maalmahan sidaasoo kale waxaan u mahad celinaa taliyaha ururka afariy tobanaad ee guutada farta oktoobar ciidamada qaybahooda kala duwan howlgalladooda ayaan u mahad celinaa tuulooyinka la burburiyey waxaan leenahay soomaalidu cidnima hadda kor wuxuu yidhi nin walba madaxaaga madax ku duubo yaa la gaara dadka madaxoodoo dhah kaaga ka adkaa baa layidhi waxaan la soconnaa in deegaano kala duwan oo gobollada dalka ka mid a sida jubbaland koonfur hirshabeelle iyo galmudug howlgallo ka socdeen maalmahan haddana koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo howlgal uu hogaaminaya taliyaha nabad sugidda uu ka socday marka waxaan rabnaa nin walba madaxaaga madax ku duubo waayo haddaad maqashay dagaalaa milabil ka dhacay waxaa la rabaa in aadna dhinacaaga ka wado oo cadowga meel walba looga bilaabo xabadda nama gumaysan karo barwaaqada aan soo aragnay inay khawaarij xumo koobadacasa wata inaga hortaagnaadaan annagoo wiilashan dhallinyarada ah oo geesiyaasha haysana suurtagal ma ahan waxaan u mahad celinaa marka shacabka shabeellada hoose waxaan leenaha la shaqeeya ciidamadiinna qaybadoo kala duwan gaar ahaan hay-adda nabadsugidda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo u idman waajibaadka qaranka oo ah inay difaacaan dalka
markana haddii aan eegno wararka ka imaanaya gobolka galgaduud waxa ay sheegayaan in saddex caruur oo walaalo ahaa ay ku geeriyoodeen miino kula qaraxday duleedka xeraale oo ka tirsan gobolka galgaduud caruurta ayaa waxaa kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aadan in ay ku ciyaarayeen haraadiga miino kadibna ayla qaraxday iyo in ay caruurtu wadada marayeen miinadana halkaasi kula qaraxday caruurta ayaana waxaa lasoo warinayaa in xminadaasi halkaasi kula qaraxday ay u geeriyoodeen dhibaatooyinkii kala duwanaa ay kasoo gaaray digniinaha kala duwan ee la bixiya markasta oo ku aadan halista hubka walxaha qarxa haraadiga iyo guud ahaanba ayaa waxa ay noqdeen kuwo aan la qaadan caruurtana tababar dheeraad ah aan laga siinin caleyka oo ah ninkaa sheekadiisu baraha bulshada ay qabsatay sida weynna u faaftay ayaa ugu dambeyntii waxaa la kulmay dalson t v isaga oo ku booqday hooyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho caleyka waa dhibane dhimar kala welina wuxuu la xanuunsanayaa gurigii kusoo dumay oo dhibaatada weyn ay kasoo gaartay muuqaal gaar ah ayaan ka sameynay caleyka iyo xaaladiisa nololeed sida ay tahay hadda welina waxauu ku dhex sugan yahay gurigii uu deganaa oo burbursan
caleyka waaye erguuri ku dumaayo waaye daakuleena aniga rawahay gurigu dhex fadhiyaa عليك مياها انت غرو بتودم غرو بشير علينا غرو حسن عمر حسن عمر مياها عليك مياها ماسك الهي او لبدام الهي او لبدام
ninkan dhinac taagan waa cali maxamed cabdi cali balse waxa uu ku magac dheeryahay caleyka waana ninkii baraha bulshada qabsaday sida weynna bulshada soomaaliyeed ee kaga falceliyeen muuqaalkiisana meel dheer gaaray bartamihii bishii juun aanu kasoo gudubnay roob ka da-ay caasimadda ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay guriga ay deganaayeen cali iyo sidoo kale qoyskiisa sidaad ujeedaanna gurigan wuxuu noqday mid aada u burbursan oo dhibaato weyn ee ka muuqato ilaa iyo hadda
caleyka waa kaas weli gurigiisoo dhex taagan yahay weli asoo ku dhex jiifa ah xataa muuqaalka leydin kasoo duufa jajabkaasoo dhex jiifa xataa waa iga diida inta gurigay waa kasoo tagaa gurigiioo rabaa inuu dhex jiifto markee waa qof iska xanuunsan caleyka waxaa soo badbaadiyey rag saaxiibadiis ah oo xaafadan la degnaa oo ku taala degmada boondheere ee gobolka banaadir caleyka sidaad ujeedaan waa qof yaro xanuunsan waxaanu u baahan yahay garab istaag aada u weyn bulshada soomaaliyeed ayuuna caawin kaga baahan yahay cabdicasiis oo ahaa wiilka garabka ka hayay caleyka ee soo badbaadiyey ayaa inoo sharaxayaa sida ay ahayd xaaladda caleyka isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay caawiyaan wiilkan dhibaataysan wiilkaa walaalkay waa barna saaxiibkay waay maalinta roobka da-ayna asoo derbi saaran ayaa arkay markaa saas awgeeda markaa asoo waxaa dhaay caleyka maxaa inta kuu dhacay may wuxuu dhahay roobkan ayuu da-ay asoo jareehayo asana oo isheegoo dhib hayso aa gacanta kasoo qabtay saas awgeeda usoo waday markaa anoo biyaha soo socdo markaasaa walaashay nasro xataa naxsan oo laabina iidan biyo usoo galeen oo roobkii oo ka naxsane waxay tiri maxaa cabdi maxaa dhacay waa caleyka miya haa intoo guroo kusoo dumay guro bashiir arina guro xasano mala xasano mala miya haa caleyka miya haa maski ilaahay ha u dhibdhaam ilaahay ha u dhibdhaam saas awgeeda markaa usoo bixinay saasaa markaa banaanka usoo bixinay markaa walaashayna kheyr alaasi iidana waa waa dadaashay annagana waa dadaalle ka eena dadkaana social media iyo waxawaaye views iyo waxyaabahaas ay ka rabeen wixiiaa marka kacee ilaa dal iyo dibad gaareen caleyka hooyadiis iyo aabbihiis waa ay geeriyoodeen waxaana gacanta ku hayaa wiilkan oo lagu magacaabo bashiir lana dhashay caleyka isaguna waxba gacanta kuma hayo caleyka waxa uu bulshada soomaaliyeed kaga baahan yahay garab istaag maadaama uu yahay qof dhimir kala caleyka walaalkiis ayaa waxa uu bulshada soomaaliyeed ka dalbaday in garab istaag ay u muujiyaan soona garab istaagaan wiilkan si gurigooda ay u dhistaan
caleyg walaalkiisa ah bashiir cali walaalkiisa ah inaan lasoo caawiyo lasoo lasoo garab siiyo dadka walaaleyna halahaasan ka codsana gurigani si xuna u burburi everywhere guri meesha ku meelo qashinaana ka buux marka inankaa in la soo caabiyo ayaan ka codsanayna walaalihiin lambarka nala heli karo shan labaatan iyo saddex lixdan shan toddobaad caleyka laftirkiisa oo aan la hadalnay bulshada soomaaliyeed waxa uu ka dalbaday inay caawinaad ay u sameeyaan oo caleyka ay soo garab istaag weyn ay u muujiyaan caleyka waaye yar gurigu soo dum waaye caawinaa u baahanaa
degmada boondheere ee gobolka banaadir waxa ay ka mid tahay degmooyinka xiliyada roobabku markay ay da-aan sida weyn saameynta ugu yeesha dadka degan xaafadan oo biyaha qaarkood ay gudaha u galaan cabdilaan juulo shaakir warbaahinta dalsan xaafadda caleyka magaalada muqdisho
markana haddii markana haddii aan eegno warbixin warbixinadii dhowaan la xiriiray bayaan la sheegay in ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika mike hamer uu ka yiri soomaaliya waa been abuur ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee safaaradda maraykanka ku leedahay facebooka wararka ayaa ku saabsanaa in ergeygu bogaadiyey isafgaradkii somalilan iyo etoobiya ka gaareen arrimaha badda tallaabadaas dowladda sharciyadda haysata ee soomaaliya waa ay ku gacan seertay iyadoona sifaysay mid baalmarsan dhaqanka suuban ee diblomaasiyadda islamarkaana uu xadgudub ku yahay gobonnimada iyo wadajirka waddanka guud ahaan warkii subax asaakay kala socoteen raad iyo hadarsan waa nageyntaa cidduu warkayga seego baraheena bulshada ayay keeli karaan isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata amaanaal
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel